madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo uu weheliye madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyaah ayaa si wadajira xariga uga jaray xarunta mashruuca nagaad ee galmudug oo ay fulisay dowladda hoose ee dhuusamareeb iyo sidoo kale xarunta baarlamaanka galmudug mashaariicdan ayaa lagu dhisay iskutashi bulsho kuwaasi oo muddo badan dhismahooda socday madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa ka waramaya mashaariicdan iyo heerarka ay soo mareen
annagoo ku faraxsan booqashadaada imaanshahaaga u kurgelidda xaaladaha kala duwan ee guud ahaan dalka gaar ahaan galmudug aada ku timid si gaar ah waxaan kaaga mahad celinaynaa maantay inaad noo furtay mashaariic dhowr ah oo uu ka mid yahay aqalkan golaha wakiilada ee hadda aan joogno waxaan ku leenahay gacmo faran kuso dhawo gudaha madaxweyne sida uu xusay guddoomiyaha baarlamaanka mudan madaxweyne mashaariicdan faraha badan hadda galmudug ka hirgashay in badanna saaxiibada beesha caalamka iyo deeqbixiyaashan naga kaalmeeyey in badan oo aada iyo aada muhiim u ana dowladda iyo bulshada reer galmudug oo gacmahaas haystaa hirgeliyey oo uu ka mid yahay aqalkan ayadoo runtii la wada dareemi karo guriga golaha wakiilada sida uu u dhisan yahay iyo iyo intuu ka kooban yahay isku tashi in lagu sameeyo inaysan howl fudud ahayn haddana sida guddoomiyuhu u dul istaagay iyadoo gacmaha las haysto ayaa lagu guulaystay oo ay runtii kana qiimo badaya kana sarreeyaa in badan oo na lagu caawiyey mashaariic kale oo waaweyn na waa hirgeliyeen bulshada reer galmudug halkan waxaan rabaa si guud hortaada mudan madaxweyne inaanu ka ammaano ganacsatada kambaniyada bulshaweynta qaybaha kala duwan ee dowladda galmudug ka kooban tahay qaabka ee runtii iskaashiga leh kalsoonida leh ee ama ay maalgashiga u sameynayaan ama ay xarumihii iyo hay-adihii dowladda ee muhiimka ahaa loogu istaagay in la hirgeliyo waxaan leeyahay reer galmudug meel aad joogtaanba waa mahadsantihiin dal iyo dabad wayn kaga mahad celinaynaa gacantii iyo garabkii iyo sidaa dowladdiina iyo nidaamkiina u garab istaagteen mudan madaxweyne si gaar ah runtii waxaan ugu mahad celinaynaa dowladda federaalka ah hadday tahay wada shaqayntii iyo hadday tahay sida ay galmudug diyaar ugu tahay inay ka faa'iidaysato fursadaha ay helayso sidii dowladda federaalka gacan uga siisay waxaan leenahay xukuumadda iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud hogaamiyo waa mahadsantihiin annaguna dhinaceeda galmudug waxaan is leenahay xasiloonida iyo horu socodka iyo soomaaliya hore u socota qayb baan ka nahay gadaal uma socodno mashaariicda iyo hawsha galmudug ka socota ayaa hadda furitaankeeda iyo dhiirigelinteeday tahay meelaha kalena mudan madaxweyne waa tegi doontaa kuwo socda kuwo dhiirigelin u baahan iyo kuwo furitaan u baahanba iyagana waa gaari doonaa insha allah maamulka galmudug ayaa sanadihii lasoo dhaafay fuliyo mashaariic horumarineed oo kala duwan kuwaasi oo qayb ka noqday horumarka galmudug